Maalinta caalamiga ah ee dalxiiska adduunka oo sanad walba la xuso toddobaiy labaatanka Sebtembar. Maalintan waxaa hogaaminaya ururka caalamiga ah ee dalxiiska qaramada midoobay u n w d o waxaana markii ugu horeysay loo dabaaldegay kun sagaal boqol iyo siddeetankii taariikhdu waxay dib ugu laabanaysaa toddobaiy labaatankii Sebtembar kun sagaal boqol iyo toddobaatankii xilligii la ansixiyey xeerkii ururkaas oo lagu tilmaamay guul weyn oo laga gaaray horumarinta dalxiiska caalamka soomaaliya run ahaantii waxay leedahay goobo badan oo loo dalxiiso goobo badan oo qadiimi ah dhismooyin badan haba u bataan caasimadda sidoo kale gobolada dalkana meelo badan oo kamidana waxay ku leedahay goobo taariikhi ah oo loo dalxiisi karo runtii soomaaliya geographical ahaan waa dal u diyaarsan dalxiiska kuna haboon una haboon dalxiisayaasha laakiin waxaa jiro challenges ama caqibado badan oo dhanka maalgashi badan ay u baahan taha dalxiisku goobihii dalxiiska waxay u baahan yihiin restoration ama dib usoo celin ayay u baahan yihiin in dib loo soo celiyo dib loo soo qurxiyo u baahan yihiin halka goobihii goobo cusubna la aasaasay u baahan yihiin dalkeena dalxiisku waa dhaqdhaqaaqa dadka ee dalalka iyo deegaano ka baxsan nolol maalmeedkooda caadiga ah si ay u helaan nasasho aqoon iyo madadaalo dalxiisku wuxuu kaalin weyn ku leeyahay dhaqaalaha isdhexgalka dhaqamada iyo nabadda caalamiga ah haddii la horumariyo dalxiiska soomaaliya waxaa kobci doona dhaqaalaha waddanka waxaa sar u kacayo shaqo abuurka iyo shaqooyinka ayaa badan doona shaqa la-aanta ayaa yaraa doonta soomaaliya waxay noqon kartaa meel dalxiis caalami ah caalamkao dhan ay iskugu yimaadaan sidoo kale dadka caalamka imaanaya waxay baran karaan dhaqanka wanaagsan iyo taariikhda dalka soomaaliya sida hadda nalaga aaminsan yahayna wax badan ayaa iska bedeli lahaa wanaaga iyo sharafka ummadda soomaaliyeed ay leeyihiin ayay bulshooyin kale arki lahaayeen marka waa maalin aad muhiim u ah wuxuuna baahan yahay in la dhiirigeliyo soomaaliya waa dal hodan ku ah xeebo dhaadheer ee qurux badan taariikh fac weyna leh iyo dhaqamo kala duwan oo soo jiidasho leh meelaha ugu caansan ee dalxiiska loo tagi karo waxaa ka mid ah xeebta liido ee muqdisho oo caan ku ah dadka gudaha iyo dibadda xeebta kismaayo iyo berbera oo leh qurux dabiici ah iyo kalluumaysi hodan ah laasgeel hargeysa oo leh sawiro gacmeedyo qiimo leh oo dunida oo dhan lagu yaqaano buuraleyda calmadow oo ah goob cimilo qabow iyo qurux badan sidoo kale goobaha loo dalxiis tago waxaa ka mid ah warshada isnaabiyaaso xindoyda iyo goobo kale oo qurux badan oo ku yaala magaalada jowhar ee caasimada hirshabeelle dowladda hirshabeelle dabcan bulshada waxay ugu jirtaa qiimo aada u muhiimsan oo kor loogu qaadayo in la kobciyo garaadka iyo aqoonta dadka ku nool deegaanada dowladda hirshabeelle marka ay timaado arrimaha dalxiiska dabcan waa aragtay mas-uuliyiinta wasaaraddan aan ka tirsanahay ee warfaafinta oo iyagu ka qeybgelayay dhowr kulamood ama dhowr goobood ama dhowr deegaanood oo ku yaala dowladda hirshabeelle ay dadka ugala qeybgelayeen damaashaadka farxadda maalmaha dalxiiska walow maanta ay tahay maalinta dalxiiska haddana dowladda hirshabeelle maalintan qiimo weyn ayay ugu fadhisaa waxaana sii kordhaya tirada dadka dalxiisayaasha ah ee soo gaaraya deegaanada ee dowladda hirshabeelle dalxiisku wuxuu abuuraa shaqooyin badan hoteelo maqaaxiyo gaadiid dadka dalxiiska ah iyo adeegyo kale qorshaha ugu muhiimsan ee dowladda hirshabeelle anigoo ku hadlaya magaca wasaaradda warfaafinta hidaha dhaqanka iyo dalxiiska dowladda hirshabeelle waxa uu yahay dabcan inaan kordhino goobaha dalxiiska ah ee ku yaala deegaanada dowladda hirshabeelle in la qorxiyo dabcan in dadka aan ugu baaqno in ay deegaanada dalxiiska ah ee dowladda hirshabeelle ay tagaan si ay u muujiyaan deegaan jacaylka si ay u muujiyaan dabcan qiimaha iyo xiisaha uu leeyahay deegaanka annaga hadda maamulada kale waxaan uga duwannahay hirshabeelle waxay leedahay dhul barwaaqo ah dhul cagaaran webiga shabeelle dabcan beerihii cambaha beerihii saytuunka babaayga muuska waxyaabahaasoo dhan ama dhulalka dalagyadaasi beeraha ay ku yaalaan oo dhan waa deegaanada ugu qiimaha badan dunida ee dadka dalxiiska ay u tagaan haddii soomaaliya dib u soo ceshato dalxiiska caalamiga ah wuxuu noqon karaa il dhaqaale oo xoogan oo kaabaya kalluumaysiga iyo xoolaha soomaaliya waxay leedahay taariikh qadiimi ah farshaxan iyo dhaqano kala duwan dalxiiska wuxuu fursad u yahay in dunida lagu tuso hodantinimada dhaqanka soomaaliyeed